bismi illaahi raxmaani iraxiim qodobada wararka idaacadda jowhar waca uu idin hayo waxa ugu dooroon faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya duqayn al-shabaab lagula beegsa degmada aadan yabaal wasiirkii hore amniga uu sheegay in puntland iyo jubbaland lagu matelayay wax ka beddelka dastuurka dalka isu socodkii u dhexeeyey magaalooyinka beled xaawo iyo mandheera oo hakad galay booliiska kenya oo xiray soomaali dhac ka geysanaysay nairobi wararka dibaddana waxaan idinku haynaa trump oo ku baaqay in shaqada laga eriyo weriyaal tabiyey xogtiisa doonka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahayn qodobadii warka ugu door karoonaa haatan isagiyo fidsan waxaa soo baxaya faahfaahino dheeraad ah oo la xidhiira duqayn ciidamada sirdoonka qaranka soomaaliya ay la beegsadeen kooxda al-shabaab weriye farxaan maxamed ayaa warkan eegaya faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqayn ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada hay-adda nabadsugidda soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibada caalamka duqayntaasina waxay ka dhacday guri ku yaala xaafadda holwadaag ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoona la sheegay inta uu howlgalka dhicin ka hor gurigana la weerarin halkaasi uu ka socday shir ay lahaayeen xubno ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab oo ay ku jiraan saraakiil sarsare sida laga soo xigtay dadka deegaanka duqaynta ayaa waxay saamaysay goobtii guriga ahayd islamarkaana dab xoogan uu ka kacay iyadoona halkaasi la sheegay in la burburiyey saldhigyadii kooxda al-shabaab iyo hubkii halkaasi u yaalay dowladda qoraal kooban oo ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in howlgalkaasi sidii la rabay uu fulay islamarkaana lagu dilay xubno ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab intuu howlgalka socday waxaa gurigaasi ka kacay dab aad u xogan iyadoo la maqlay jug culus oo markaasi laga dareemay guud ahaan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale deegaanada kaagdhow dowladda waxaa la sheegayaa in si gaar ay u bartilmaameysatay hub iyo saraakiil halkaasi markaasi ku sugnaa waxaana sidoo kale la sheegayaa in dhaqdhaqaaqa maleeshiyaadka kooxda al-shabaab muddooyinkii dambe saraakiishooda ay ku jireen godod ay ka qoteen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoona la sheegayo in guryihii dadka shacabka ahaa ee ku yaala degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ay la wareegeen saraakiisha maleeshiyaadka kooxda al-shabaab halkaasina laga qoday godod ay gabaad kaga dhigtaan duqaymaha ay dowladda ka fulinaysa degmadaasi muddooyinkii u dambeeyey maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa waxay markaasi la kulmayeen duqaymo aad u xoogan iyadoona duqaymaha intooda badan ay ka dhaceen gudaha degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dowladdu waxay sheegtay inay soo bandhigi doonto muuqaalo iyo sidoo kale qaabka ay duqaynta u dhacday waxaana sidoo kale la sheegayaa in duqaymihii u dambeeyey ee ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe saraakiil sarsar oo ka tirsan kooxda al-shabaab islamarkaana qaabilsanaa dagaalka gobolkaasi ay ku dhinteen waxaana haatan dowladda ay laba jibaartay duqaymaha ka dhacaya gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada aadan yabaal sida dadka deegaanka ay aaminsan yihiin saraakiisha sarsare ee maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa degmadaasi ku sugan waxaana degmada ku hareeraysan ciidamo ka tirsan dowladda iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka wasiirkii hore ee amniga dowladda soomaaliya ayaa sheegay in maamulada puntland iyo jubbaland lagu matelayay wax ka beddelka dastuurka dalka weliye sumayo cabduqaadir ayaa warkan muqdisho ka soo dirtay
madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland in lagu matalayay xilligii wax ka bedelka lagu sameynayay dastuurka dalka sidoo kale waxa uu sheegay wasiirka in dastuurka dalka oo hadda lagu shaqeeyo markii hore ay qoreen lix nin oo mid ajnabi uu yahay islamarkaana ay soomaaliya isku raacday haddana iyadoo ay soomaaliya u dhan tahay ay baarlamaanka wax ka bedel ay ku sameeyeen dastuurka dalka boqolkiiba boqol waa ku qaldan yihin boqolkiiba boqol waa koo horta dastuurkan markii shalay la sameynaya waa kuu sheegay lix nin ayaa saxiixday soomaali dastuurkan uma dhammayn afti iska dhaafi xataa waxgaradkiisaan u dhammayn wakti ku filan lama helin lix ninaa saxiixday weliba nin toddobaadaa ku jiro u n-ka ka socdo toban iyo dhowr sano kadib marka inaan wixii dulduleela ku jira aan dib u fiirino waa waajib awjab alwaajibaad waa inay ku dhacdo waa loo baahan yahay ayaguna marka waxaan arkaya iyagoo dhahaya inti dastuur afti loo qaaday lahel lama taaba karo dastuur afti loo qaaday lixdankii kowda nagu dambaysa annaga dastuur kaloo afti loo qaado ma jiro waa qabyo raggii markaa awoodda joogay oo markaa awoodda lahay ayaa dastuurkan samey annaguna duuduubkiisaan ku liqna isagoo caradiisa iyo dhagaxiisii wataa dhagax iyo caro isagoo wata ayaa sideeda soomaali isaga qaata waayo nimankii markaa joogaa sameeyey laakiin maanta inaan dhagaxa ka bixino iyo carada waa waajib waajib awjab alwaajibaad waay xaqna umale inay sidaa dhahaan golayaasha federaalku ayagaa waxaan shaqo ku leh waana loo matelaa hadday marka ayagaa ceeb ku tahay raggii meeshaan ay usoo doorteen oo labada gole usoo doorteen iyo golaha wasiirada specially kuwa ay usoo doorteen labada gole ayaa meesha u jooga xaqna uma laha dhulka horta sidiisa had- hal- baarlamanka ayaa xaq u lahu qoraya in wax ka bedelo soo gudbinta golaha wasiirada dalba kara xildhibaanada baarlamanka dalba kara dadweynaha dalba kara ilaa afartan kun haddii gaaraan cid kastaa dalba karta laakiin wax ka bedelka dastuurka haddii laga reebo qodobka eh, cutubka koobaad inta kale baarlamanka iskale baarlamankana waa lagu wada jiraa kan markii la qorayaan ku dhahay lix nin lix ninaa qortaan ku lix nin lix nin amarkooda lagu sameeyey heshiis wax waxgaradku xataa heshiisku ma ahayn soomaalida kalena iskaba dhaaf duruufo markaas la marayaa lagu sameeyey markaa oo xataa nin un ka ka tirsanaa ayaa wax ka saxiixay la- saxiixayaasha waxa la yidhaha kadibna niman odayaalaha la isu keeno hadda dastuur wax badan oo ka sheegi karaa aniga ma ogi duruuftii markaa jirtaa lagu dhisay duruuftaas toban dhowr sano kadib wax badan iska bedelay wax badan oo dastuurka ka hor is- oo iska hor imaanaana waa lagu arkay oo oo oo u baahan in marka dib loo eego waa wax xaq ah waana wax waajib ah hay-adihii iska lahaa ee maamul ee baarlamanka ayaana shaqadaawa xaq uma leh raggaasi isu socodkii u dhexeeyey magaalooyinka beed xaawe iyo mandheera ayaa hakad galay weriye cabdinaasir maxamed ayaa warkan eegaya xiisada u dhexaysa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubbaland ayaa waxay saameyn ku yeelatay isku socodka magaalooyinka Balad Xaawi Mandheera waxayna dowladda Kenya iyo sidoo kale dowladda federaalka islaaf garteen in la xiro xuduudda magaalooyinkaasi maadaama dowladda ay ku eedeysay maamul goboleedka Jubbaland in xuduudda magaalada Mandheera ay kasoo gudbeen mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale ciidamo hubaysan taasi oo keentay in ciidamada federaalka ay xiraan xuduudda u dhaxaysa mandheera iyo sidoo kale magaalada beled xaawe ee gobolka gedo degmada beled xaawe ee gobolka gedo waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland iyadoo magaaladaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaq ciidan oo ay labada dhinac wadaan maalintii shalay ahayd wasiirka amniga jubbaland oo dhowaan dhanka magaalada mandheera ka soo galay magaalada beled xaawe iyo mas-uuliyiin kale ayaa sheegay in magaaladaasi laga cabsi qabo inay markaasi ku dagaalamaan ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedka jubbaland maadaama dhufaysyo ay iskaga qoteen gudaha magaaladaasi shacabkii ku dhaqnaa degmada beled xaawe ee gobolka gedo ayaa la sheegayaa in intooda badan ay ka qaxeen maadaama dadka deegaanka ay soo wajahday cabsi aad u xoogan oo ah inay ku kor dagaalamaan dhinacyada isku haya magaaladaasi gudoomiyaha maamulka jubbaland ugu magacaaban degmada beled xaawe ee gobolka gedo oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in mas-uul ay ka yihiin amniga magaaladaasi ciidamada maamul goboleedka jubbaland waxauna sheegay in saameyn culus ay ku yeelatay xirnaashaha mandheera iyo sidoo kale beled xaawe waxa uu sheegay in xuduudaasi ay xireen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya arrinta ka jirta xuduudda mandheera iyo beled xaawo waa arrin aad noogu culus xuduud baan degana annaga xuduuddan way isku nooshahay xaqii xaggaba gabdhaha isha gaanyada iyo hoolaha u kala gato xuduuddii way xiran tahay dadka magaaladan qasay baana xiray dadka magaaladan jahwareeriyey oo sharcigii nidaamkii jubbaland ku tuntay ayaa xiray waxaan ka codsanaynaa in arrinka asaga wax laga qabto xuduudan wadahadal aad ka gashaan annaga wixii heer degmaan ku aadnaa wixii ka sarreeya madaxda naga sarraysaa iskale shaqada idinka aad leedihiin idinma tilmaamayno ka raalli ahaada laakiin qofka meesha jooga unba qofka fiilka jooga oo shaqada ku jira yaa garan kara xanuunka dadkanagi oo dhan xag iyo xaggaba waxa degan waa dadkanagi laba dad ma kala hurdaan isku cadow baan nahay isku dad baan nahay isku deegaan baan nahay dadka asagaana waxaan codsanaynaa in shacabkii siday isu socodkoodii horey ugu wanaagsanaa in loogu soo celiyo oo shaqadii adeedna aad noo qabataan ayaan codsanaynaa ciidamada jubbaland meel kasta oy joogaanna salaan iyo boogaadin baan u dirayaa gaar ahaanna ciidamada gobolka joogo oo ku soo dulqaatay marxaladda aad ku adkeed marxalad adag bay soo mareen degmo marxalad ayna soo marinna ma jirto oo gobolka gede ah saasoy tahayna waa la maareeyey meel ciidan jubbaland uusa jooginna ma jiro waa la maareeyey waxa maareeyey shakhsi waxma maarayn kara waxa wax maareeyey waa ciidanka waxa wax maareeyey waa saraakiisha waxa wax maareeyey waa maamulada waxa wax maareeyey waxa jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa haatan waxay ku loolamayaan gacan ku haynta magaalada beled xaawe ee gobolka gedo iyadoona magaaladaasi ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee gobolka gedo ku yaala booliiska waddanka kenya ayaa la sheegay inay xabsiga u taxaabeen soomaali dhac ka geysanaysay magaalada nairobi weriye maslax abuukar ayaa nairobi warkan ka soo diray aynu ku bilownay ciidamada booliska kenya ayaa waxay gacanta ku dhigeen dhallinyaro soomaali ah kuwaasi oo ku eedeysan inay dhac ka geysteen qaybo ka mida dalkaasi maslax abuukar xaaji ayaa warkan inoo soo diray
booliska kenya oo xaafadda soomaalida ay ku badan tahay islii ee magaalada nairobi ka sameeyey howlgal ayaa waxaa howlgalkaasi ay shaaciyeen inay gacanta ku soo dhigeen dhallinyaro soomaali ah oo ku eedaysan in dhac ay u geysteen dad badan oo isugu soo baxay dabaaldega habeenkii lix iyo labaatanka juun waxaana dhallinyarada lagu eedeeyey in taleefanno ay ka qaateen dadkaasi iyagoo wata mindiyo iyo weliba baangado dhallinyaradan oo booliiska ay sawiradooda baahiyeen ayaa la sheegay in la geyn doono maxkamad islamarkaana sharciga la marsiin doono dhallinyaradan soo qabashadooda ayaa ka dambaysay kadib markii shacabka xaafadda isliim ay cabasho xooggan ka muujiyeen xaaladan amni darro ee soo korortay iyo dhallinyaradan oo dhowr jeer oo hore walaac laga muujiyey dhibaatooyinka ay ku hayaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana la sheegay inay dhaawacyo u geysteen qaar ka mid ah dadkii ay isku dayeen in taleefannada si xooga ay uga qaataan xaafadda islii ee magaalada nairobi amnigeeda oo si weyn loo adkeeyey waayihii ugu dambeeyey ayaa booliiska waxay sheegeen in iskaashi ay ka heleen dadka deegaanka si loo soo qabto dhallinyarada ku eedaysan in falkan ay ku dhaqaaqeen waxaana booliiska kenya ay dalbadeen cid kasta oo macluumaad ka heli karta dadka xaafadda islii dadka ku dhaca in loo soo gudbiyo iyaguna ay shaqadoodu qabsan doonaan tallaabadan ayaa waxaa aada u soo dhoweeyey shacabka xaafadda oo walaac ka muujinayay xilliyada habeenkii inay soo badanayeen dhallinyaro hubka fudfudud ku hubaysan oo mararka qaar waxyeello u geysanaya qofka ay rabaan inay ka qaataan taleefanaadka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee qofka uu wato dhegeystayaal halka warkaasi idin ka imaanaya waa radio jowhar shabeellaha dhexe hirshabeelle soomaaliya haatana wararka dibadda madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku baaqay in shaqada laga eriyo weriyaashii tibiya xogtii sirdoonka ee la dusiyey warbixin sirdoon oo ay soo saartay wasaaradda gaashaadhigga maraykanka oo lagu sheegay in xarumaha nucleerka iiraan aysan waxyeello ka soo gaarin weerarada maraykanka ayaa weli waxaa si xoogan u beeninaya hay-adaha maamulka trump madaxweyne trump ayaa fariin uu soo dhigay baraha bulshada ku sheegay in suxufiyiin uu ku tilmaamay weriyaasha wararka been abuurka ah ay tahay in si deg deg ah shaqada looga eriyo gaar ahaan kuwa warbaahinta maraykanka ka howlgala ee c n n iyo new york times trump ayaa weriyaashan ku tilmaamay dad xun oo ujeedooyin xun leh xogayaha difaaca maraykanka ayaa sidoo kale ku dhaleeceeyey warbaahinta soo tabisay warbixintan inaysan si buuxda u taageerin trump dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray waad kala socoteen radio jowhar waa naga intaa ciddii uga keena sheegan waxaad dib ugu daalacan kartaa barahaynu ku leenaha facebooka iyo radio jowhar dot net